gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen ayaa maanta si rasmi a xarigga uga jaray dhismaha wadada daarusalaam wejigeeda labaad oo si casri ah loo dhisay munaasabad kooban oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ayuu gudoomiyaha gobolka xarigga uga jaray dhismaha wadadan cusub oo dhirkeedu gaarayo afar kilomitir gudoomiyaha degmada daarusalaam mire salaada dhuxulow oo kusoo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka banaadir munaasabadan ayaa uga mahadceliyey maamulka gobolka dadaalka horumarineed ee ka socda degmada isagoo xusay in wadadan ay muhiim u tahay isku xirka xaafadaha cusub iyo fududeynta isu socodka bulshada mudan guddoomiye waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaad noo xarjarayso waddo weyn oo afar kilomitir ah qaybtii labaadna ay tahay sidoo kalena aan rajaynayno insha allah in lagu sii daro oo waddadaa lasii fogeeyo oy gaarto webiga si qudradda macaanta badan ee dalkeenna ka baxda ay waddadan u soo marto degmaduna ay saxmaduna ay yaraato waddooyinka kale degmadana waxaan rajaynaynaa haddii ilaha yirahdo inaan suuq weyn oo qudaartaas iyo muxuu ahaa alaabtaas lagu gado inaan helno odayaashii deegaanka iyo ganacsadii waa ka fadhiisanay waana ballan qaadeen insha allah mar dhow daarusalaam suuqa ugu weyn caasimadda inay yeelanto aan rajaynaynaa mudana guddoomiye soo dhowaaw ku soo dhawaaw degmadii dalxiiska labaatanka degmo ee gobolka banaadir ku soo dhawaaw degmo ku tallaabsanaysa horumar aan inaba caadi ahayn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen ayaa sheegay in mashaariicda noocaan ah ay qayb ka yihiin qorshaha maamulka ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dib u habeynta magaalooyinka iyo kor u qaadista adeegyada bulshada runtii daafurka waddadan wuxuu ka tarjumayaa halkay u jihaystay muqdisho iyo shacabkeeda iyo maamulkeeda oo ah horumar iyo dib u dhis dacalka dacal wada gaara magaalada oo dhan dib u dhiska waddadan iyo guud ahaan horumarka ka socda caasimadda waxaa sabab u ah ilaahay ka sukoow qorshaha weyn iyo jihaynta hay-adaha dowladda lagu jiheeyey oo uu ku jiheeyey madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in laga shaqeeyo xasiloonida iyo nabadgelyada caasimadda iyo guud ahaan dalka intiisa kale nabadgelyada ayaa ah furaha nolosha nabadgelyada ayaa ah furaha horumarka magaalada nabadgelyada ka jirto iyo amniga iyo xasiloonida iyo degenaanshaha ka jirto muddadii uu xilkahaya madaxweyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa runtii dhalisay in shacabka iyo maamulkaba iska kaashadaan sidii magaaladan dhinac kasta loogu horumarin lahaa xarigjarka wadadan ayaa xarigjarka wadadan ayaa kusoo aaday xilila maamulka gobolka banaadir uu wado dadaalo lagu horumarinayo wadooyinka gobolka banaadir